بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولا وبشر المحسنين سورة الحج أيام كسر حسنين aayadda soddon iyo toddobaad buu darsigani ka bilaabanayaa axkaamtii xajka iyo hadyiga oo ah xoolaha xajka la geeyo ama xaramka la geeyo ayaan kusoo dhex jirnay aayaddani axkaamtaasay kasii hadlaysaa ee ku saabsanta rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala lan yanaala allaha alla gaadhi maayo luxuumuhaa hilibyaalkeedu yacni xoolaha ama budniga geelaa cayilan hilibkiisu alla gaadhi maayo walaa dimaa'uhaa dhiigyaasheeduna alla gaadhi maayaan walaakin yanaaluhu waxaase alla gaadhaya attaqwa cabsi oo minkum idinka idinka ahaata kadalika sidaas aada u aragteen hadda ayuu sakharahaa alla u sakhiray lakum idinka idinku sakhiray litukabiruu si aada u weynaysaan allaha alle calaa maa hadaakum calaa hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu hanu idin hanuuniyey daraaddeed wabashir u bishaaree almuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiya samafala waxay ahaan jireen jaahiliyadii carabtu markay xoolaha gowracaan bay dhiigga waxay marmarin jireen qaarna kacbada qaarna asnaamtooday marmarin jireen hilibkana intay qaadaan bay asnaamtay caabudayaan bay hor dhigi jireen oo dhinacyadaha ka dhigi jireen ayagoo markaa ay la tahay inuu wax u qabanayo wax u tarayo markii markaa ay islaameen oo dad badani ay soo islaameen dhaqankii soo jireenka ahaa ee jaahiliga ahaa baa marka meesha laga saaray hilibkan aad meelaha dhigdhigaysaan iyo yacni dhiiggan aada marmarinaysaan kacbada iyo ilaahay gaadhi maayo subxana wa tacaala hilibna gaadhi maayo dhiigna gaadhi maayo laakiin allah waxaa gaadhaya oo wax uu idinku siinayo aad kaga helaysaan agtiisa waxa weeyaan waa cabsida taqwada wey yacni niyada iyo qasadka aad ku samayseen ood ku gowracdeen camalkan ayaad wax ku helaysaan amaa dhiiggan iyo hilibkani waxba ilaahay agti ka tari maayo subxana wa tacala inuusan wax ka tarayna waxaa kutusaya haddii qasadkaagi iyo niyadaadu xumaato hilib baan bixiyey iyo dhiig baan macnaha waxa weye daadiyey waxba qaban mayso yacni waxay la mid tahay camalka alla wuxuu ka fiirinayaa ruuxa samaynaya niyadeebuu ku samaynaya qasadkeebuu ku samaynaya muxuu ula jeedaa saas way macnaha soonka haddii aad iska dayso biyaha iyo cabitaanka iyo cuntada iyo galmada dumarka keliya intaa keliya ilahay waxaa kaga heli maysa agtiisa laakiin markay niyad iyo qasad iyo alla kacabsi la socotaad heli wax ku heli ood ajib ku helaysa salaada haddaad iska foorfoorsato ood marna toosto marna fadhiisato marna foorsato rukuucdo laakiin qasad iyo niyad iyo alla kacabsi ayna kugu jirin waxba ku heli maysa gawriciina waa la mid marka hilbahan iyo dhiigagani waxba tari maayaane ilaahay cabsi xaggiina ah unbaad wax kaga helaysaan oo alla gaadhaya subxana wa tacala saas ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wala ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum alla wuxuu fiirinayaa quluubtiina wey maana saas marka camal kastood samaynayso qasadka iyo niyada aad ku samaynaysa iyo alla kacabsiga kugu jira taa un baa ilahay gaadhaysa subxana wa tacaala sida aada aragtaan ee xoolihii sidaas hadda aad lasoo sheegay buu alla idinku sakiray subxana wa tacaala hadaad doontaan baad fuulaysaan waad dhaqanaysaan qurux bay idin yihiin waad maalaysaan dhogortii baad ka guranaysaan ayagoo idinka xoog badan rabbi baa idin sakiray subxana wa tacala maxaa laydinku sakiray litukabiru llaha calaa maa hadaakum inaad alla weynaysaan hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed hanuuninta ilaahay uu idin hanuuniyey oo iimaanka idinku hanuuniyey khayrka idinku hanuuniyey xoolahan iyo si aad uga faa'iidaysan lahaydeen idinku hanuuniyo idin baray hanuunintiisaa uu idin hanuuniyey sharci idiin soo dejiyey qaabkii aad qurbadan iyo gawraca ilaahay ugu dhowaan lahaydeen idin baray allaha intaasoo dhan idinku hanuuniyey kaas inaad weynaysaan oo takbiirsataan wabashir lmuxsiniina kuwa camalkooda wanaajiya u bishaarey barber subxana wa tacala lan yanaala allaha alla gaadhi maayo luxuumuhaa hilibyaalkeedu budnigii baa loo celinaya ama shacairti luxuumuhaa hilibyaalkeedu alla gaadhi maayo walaa dimaa'uhaa iyo dhiigyaalkeedu toona dhiigaga la daadinayo gaadhi maayaan walaakin yanaaluhu waxaase alla gaadhaya attaqwaa cabsi oo minkum idinka idinka ahaato inaad sharcigiisa qaadataan niyada hagaajisaan oo qasadka hagaajisaan taasoo macnaha ilahay agtiisa wax kaga helaysaan kadalika sidaas oo kale ayuu sakharahaa alla u sakhiray lakum idinka idinku sakhiray litukabiruu si aad u weynaysaan allaha alle calaa maa hadaakum hanuunintiisa daraaddeed uu idinka idin hanuuniyey oo calaalo bimacnaa tacliiliya ka dhig hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed inaad alla subxaana watacaala ku weynaysaan wabashir bishaare almuxsiniina kuwa samafale camalkooda wanaajiya kuwa u bishaare baa nabiga leehi salawatu rabbi waslamu caleyh ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu intaa xajkii baa lagaga soo baxay axkaamtii xajka qaybo ka mid oo qaybihii ugu muhiimsanaa lagayaa la taataabtay yani waxa weye beytkan asaaskiisii iyo nabiyullahi ibraahim calayhi salaam wixii ilaahay faray iyo tawxiid in lagu asaasay iyo yani dawaafkii iyo qashinkii layska goolhayay macnaha waxa weye layska zuulinayay iyo hadyigii iyo axkaamtiisii iyo waxyaabahaasa laga soo hadlay macnaha xajkii markii laga hadlay waxaa halkan lagu xijinayaa jihaadka maxaa yeele culimadu waxay yidhahdaan yani xajku waa tiirka shanaad tiirka lixaad baa jihaadka laga dhigaa culimada qaarna waxay ka dhigaan alamru bimacruuf walnahyi can lmunkar baa tiirka lixaad laga dhigaa qaarna jihaadkay ka dhigan waa isgudagelayan macnaha ina allaha alle yudaaficu wuu difaaca can aladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeyey ayuu difaaca yuu ka difaaca acdaahum wey cadowgooduu ka difaaca maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla khawaanin mid khaa-innimo badan kulligii kafuurin oo haddana kufrin badan udina waa la idmay liladiina kuwii waxaa loo idmay yuqaataluuna lala dagaalamayay fi lqitaali baa loo idmi way macnaha inay dagaalamaan baa loo idmay maxaa loogu idmay biannahum bisababi annahum iyagu dulimuu in la dulmiyey darteed in la dulmiyey darteed baa loogu idmay wa ina allaha allana calaa nasrihim uhiilintooda korkeeda laqadiirun midkii awoodo wey aladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey kuwe wey kuwaa ilaahay uu uhilinayo aladiina kuwaasoo ukhrij aladiina kuwa wey ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahooda laga bixiyey bigayri xaqin xaq la-aantii lagu saaray xaq darro ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen mooye rabbunaa rabbigana allahu alla wey walowlaa dafcu llah reebidda ilaahay haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu reebayo bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale uu ku reebayo haddayna taasi jiri lahayn lahuddimat waxaa la dumin lahaa sawaamicu yacni sawmacooyin wa biyacun kaniisado wa salawaatun yahuuddu meelahay ku cibaadaystaan wa masaajidu iyo masaajid kuwaasoo yudkaru la xusayo fiiha dhexdeeda ismullahi ilahay magaciisa lagu xusayo kaiiran in badan walayansuranna allahu walla alla inuu uhiilin oo uhiilin man duulkii yansuruhu uhiiliya ina allaha allana laqawiyun waa ku taagle wey casiizun oo cizilahoo ka adag adoomadiisa ka adag rabbi subxaana wa tacaala aayadda wuxuu leeyahay alle isaga ayaa difaaca dadka iimaanka leh ee mu'miniinta alla ciddii rumaysa shay kasta oo in la rumeeyo ay waajib tahayna ciddii rumeeya rabbi baa difaacaya subxaana wa tacaala wuxuu ka difaacayaa sharka yacni makhluuqaadka khaasatan cadowgooda buu alla ka difaacaya subxana wa tacaala oo ama marka horeba dhibkoodaa laga qabanaya ama haddii ay ishelaan ilaahay baa u hilinaya subxana wa tacaala marka allah difaacanayo xisbigiisa iyo awliyadiisa iyo dadkiisa mu'miniinta ah alla isagaa difaacanaya subxana wa tacala saas way macnaha ayib waxa uu alla kugu difaacayaay waa iimaan iyo mabda iyo caqiide iyo camal aad la timid wey ma aha midab iyo gobol aad u dhalatay iyo awoodaad leedahay midna kugu difaaci maayo wuxuu alla kugu difaacayaa waa mabda aad rumaysan tahay iyo caqiiduu kugula jiraa rabbi garab kugu siinayo subxana wa tacaala muxuu alla u difaacayaayoo kuwan u reebayaa gaalada mu'miniintana u difaacaya maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala wuxuusan jeclayn ku khayaano badan oo dhan ma jecla waa gaalada ilan waa khaa-iniin weeyaano ilaahay ballantiisii bay ka baxeen kafuur oo gaalni kufrin badanoo ilaahay nicmooyinkiisiina ku kufriyey diintiisiina ku kufriyey allana ku kufriyey kuwa noocaas oo kale ilah ma jeclo subxana wa tacala hadduusan jeclayn waa necab yahay wey hadduu necab yahayna waxaa ka dhalanaysa inuu ilaahay dafciyo sharkooda celiyo saas way macanaha kuwa uu jecel yahay mu'miniinta ana inuu ilahay garab siiyo subxana wa tacala udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu siday mufasiriintu u badan yihiin aayaddani waa aayaddii ugu horraysay ee kusoo degta jihaadka iyo qitaalka iyo dagaalka jidayntiisa saan ogsoonahay nabiga sal lay slam iyo saxaabadiisu magaaladay joogeen makay joogeen saddex iyo toban sano halkaa nabigu joogay salawatu rabbi waslamu aleyh bacda albictha saddex iyo tobankaa sano waxaa la yidhi gacan ha qaadina maxaa yidhi waa laga tiro badnaa meel hoy ana mayna haysanin oo xarun u ah halkaasay keligood ku ahayd waa laga badnaa waxaa la yidhi marka gacan ha qaadina markii inta nabiga hijirada la amray uu soo hijirooday saxaabadiisiina soo hijirooden madiine laysugu tegey markaasaa dagaalkii loo fasaxayaa oo gacmahooda laleeyahay markaasi waad dagaalami kartaan aayaddii ugu horreysay marka dagaalka fasaxda wey ayada lafteeda amar iyo waajib lagama dhigine waxaa la yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu kuwa lala dagaalamayo ee nebi maxamed raacsan inay dagaalamaan waa loo idmay laguma waajibinin laakiin ayib maxaa loogu idmay waa la dulmiyey waa la dulmiyey maka intay joogeenna waa la cadaadiyey waa la dhibay waa la ciqaabay hadday magaalada madiine yimaadeenna lagama daba hadhin dulmigaa iyo gardaradaasi in la dafciyaa la doonaya taas sababteed baa loogu idmay inay dagaalamaan tani tii koowaad be marxalada xigtay waxa weeye waa marxalo la yidhi kuwa idinla dagaalamahaya uun la dagaalama qaatilu ladiina yuqaatiluunakum yani ayadii aayaddii qur-aanka waa tii ahayd yani la dagaalama kuwa idinla dagaalamaya falyuqatil fi sabiili llahi aladiina ayad kale yani kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama macnaheedu waxa weeye difaac baad geli kartaan wey jihaad dalab ah weli lama siinin laakiin waxaa la yidhi haddii laydin soo weeraro kuwa idin soo weeraro waad ficli kartaan marxaladii ugu dambaysay ee saddexaad waa marxalada la yidhi gaalada meeshaad ku aragtaanba kula dagaalama faida nsalaka alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiin soo maha xaytu wajadtumuuh meel alla meeshaad ku aragtaanba la dila marka laaya saasoo bari subxana wa tacala yani faqtulu lmushrikiina macnaha waxaa laga wadaa gaalada markaasi meel alla meeshaad isugu timaadama heshiis kuwa idinka dhexeeya mooye dagaal owey markaas marka si caamaa loogu waajibiyey jihaadki iyo dagaalki shareecadu saas weeyaan oo shaygu mar hadduu adag yahay maraaxil baa loo maraa sidii looga qancin lahaa dadka oo ay u qaadan lahaayeen sidaan khamradaba kusoo marnay tanood jihaadkuna waa la leanna jihaadka naftii baa la bixinaya xoolihiioo qaaliyaa la bixinaya carruurtiibaa ogoontoobaysa dumarkiibaa rag la-aan ku dhacaysa adduunyadii baad ka tegaysaa hawl culus wey si ay marka u garowsadaan waa in maraaxil la mariyo horta waa laydin idmaal markii koobaad markii labaad jihaadu dafci oo iska celiya ninka idin maaga markii saddexaad waxa la yidhi meeshaad ku aragtaanba fiigsada caysada saasa macnaa wey maraaxishaasaa marka la mariyay aayadani marka marxaladii ugu horreysay bay rabbina subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay inuu kuwaa uhiiliyey uhiilintooda wuu awoodaa wuu uhiilin karaa rabbi subxana wa tacala ayib haba tiradooda ha iska yaraato tiradooda haba iska yaraato laakiin ilaahay hiiladiisay ku tiirsan yihiin iyay yihiin kuwaas kuwa la dulmiyey ee dagaalka loo ogolaanaya waa kuwe waa kuwa guryahooda laga soo saaray xaqdarrana lagaga soo saaray waa nebi maxamed iyo asxaabtiisa ridwan ullahi caleyh de waxa weeyaan guryahoodii makay ku yaaleen xaqdaraa lagaga soo saaray iyo dulmiyo madiina loo caydiyay xaggay u qaxeen saas maana ilaa an yaquluu rabbuna allah dembi kale oy galeen ma jirto inay dhaheen rabbigana waa alla mooye intaasaa dembi looga dhigay oo dee intaasi gaalada agtooda soo dembi kama ah dembiga ugu weynee gaalada agtooda la galaayo waxa weeye inaad tidhaahdo rabbi kale ma jiro oon alla ahayn intaasaa dembi looga dhigay marka ma intaasi ma dembi ba may dembi mehe waa xaq xaq oo dhan asalkiisii wey xaqiibaa marka iyaga dembi looga dhigay waxaa laga wadaa dembi kaleo lagu haya ma jiro waxay iyagu ka xumeeyeenna ma jiro kuwa la dagaalamaya allah rabbigana keligiis waa allah cid kaleetoon rumaysanna ma jiro sanamman rumaysin dhagax man rumaysnin waxaanaad rumaysantihiinna idinlama qabno intaasaa lagu maagay oo guryahoodii looga bixiyey oo dhulkoodii looga saaray rabbi wuxuu leey subxana wa tacaala marka dagaalka la jidaynayo maxaa xikmada ku jirta xikmadda ku jirta maxay tahay wax iska celiya xikmadda ku jirtaay waxay tahay haddii ayna jiri lahayn alle reebidda uu dadka reebaya qaarkood qaarka kale ku reebaya mu'miniintii ayaa dagaalamaya gaaladiibuu ku reebaya gaaladii dhexdoodiibuu isku reebaya dagaalkani hadduusan jiri lahayn mu'miniintu ay qaadayaane gaalada ku dafcinayaane ku reebayaane isku difaacayaan hadduusan jiri lahayn hadde waxa weeyaan meelaha ilahay lagu caabudo o dhan waaba la dumin lahaaba meelaha ilaahay lagu caabudo dhan ma dhisnaadeen gaaladu waa horay cagta marin lahay maxay ku joogaan oo ku dhisan yihiin waxay ku dhisan yihiin dafcigaa ilaahay dadka qaarkood qaar kale uu ku dafcinay yani marka haddii ilaahay dhulka wixii intii lagu caabudayo dhulka ugu khayr badnaydba haddii la dumiyo soo dhulku ma fasaadayo marka walawlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat ilardu waa inagii soo baxay soo marnay macna dhulku waa fasaadaya shirki baa qabsanaya gaalnimadii baa awood yeelanaysa iimaankii baa daciifaya dadkii ahlul iimaanka ahaabaa waxay noqonayaan dad la fiijisto oo tuka cambaarla noqonaya dhulku waa fasaadaya haddaan dafcigaa iyo jihaadkaasi iyo dagaalkaasi uusan jiri lahayn oo mu'miniintu ayna gaalada dafcinayn saas daraaddeed buu rabbi subxaana wa tacala u ogolaaday oo u yidhi waa laydin ogolaaday oo kaas isdifaaca loo yidhi macana saas weyaan meelaha la dumin lahay ilaahay lagu caabudi jiraa marka wax laga magacaabayo sawaamic iyo diyac iyo salawaatun baa la yidhi sawaamicdu waa jamcu sawmaca sawmacadana waxaa la yidhaahdaa meel meelaha ay suufiyada nasaaradu ku khalweeyaan kuwa suufiyada go-ay ee adduunyada ka go-ay ee nasaarada buuraha dhexdooda iyo meelaha baadiyaha yay ka dhistaan yani qol ka dhistaan qolkaasay marka ilaahay iskaga caabudaan oo halkaasay ku go'doonsan yihiin meelaha noocaas oo kalea sawaamic la yidhahdaa meelahaasay ku khalweeyaan biyacdan waa jamcu biica biicadana waxaa la yidhaahdaa waa kaniisada weyn ay isugu yimaadaan ee nasaaradu ku cibaadaystaan ee magaalooyinka ku yaalla wey iyo meelaha ay degan yihiin salawaadkana waxaa laga wadaa waa macaabidulyahuud yahuuddu meelaha ay ku caabudo wey ay ku cibaadaysato wey salawaad baa la yidhahda masaajiduna waa meelaha ay muslimiintu ku cibaadaystaan saas yacni saddexdii ummadood ee yani kutubta samaawiga loo soo dejiyey yahuud nasaaro iyo muslimiinta meelaha ay ilaahay ku caabudaan oo dhan baa la dumin lahaa waxaad ka garan kartaa marka dafciga iyo jihaadka dafciga inuusan mu'miniinta nebi maxamed raacsan keliya uusan loo jidaynine horaan inuu jiri jiray saas macanaa horaan haddayna tawreed qoladii loo soo dejiyey haddayna dafci samayn lahayn meelaha ilahay ku caabudaan waa laga dumin lahaa qoladii nebi ciise raacday haddayna isdifaaci lahayn oo gaalada iska dafcin lahayn meelaha ilaahay ku caabudi jireen waa laga dumin lahaa muslimiinta nebi maxamed rumeeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh meelahay ilaahay ku caabudaan iyo masaajida waa la dumin lahaa haddayna gaalada iska dafcinayn ila waxa weeyaan gaal aan waran kaa celin weeri kaa celin mayso gaalkan garna ma yaqaano xaqna ma yaqaano turidna ma yaqaano naxidna ma yaqaano ilahayna kaaga cabsan maayo laakiin maalintuu awoodaada arko sadkaaga banaanku kugu dhigaya banaanku kaaga maraya saas way macana wax kaloo laakiin uu kaaga cabsanayo ama kugu qiimanaya haba yaraatee ma jirto macana rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala alla subxaana wa tacaala wuxuu u hiilinayaa ciddii u hiilisa allana waa midka taagta leh kana adag adoomadiisa oo casiiska way rabbi subxana wa tacala ballanqaad wey walayansurana allah man yansuru ciddii u hiilisa alla wuu u hiilin oo yaa alla u hiilinaya subxana wa tacala allah hiil hiilnimo innaga inoogama baahnee oo wuu inaga kaaftoomaaye laakiin waxaa laga wadaa diinta alle ruuxay u hiiliya allana wuu u hiilin oo marka hore isagu dhaqanhaan u qaata rumeeya isku dhaqa nahyig wixii laga reebay ka taga wixii la faray sameeya kadibna diintii siduu ugu shaqayn lahaa isu taaga ruuxaasi diinta ilaahay u hiiliyey allana waa u hiilinaya subxana wa tacala cadowgiisana yani wuxuu ka siinaya libtuu ka siinaya wey maana ayib in tansuru llaha yansurkum wayusabit aqdaamukum haddaad ilaahay u hiilisaan waa laydin hiilin shardi wey haddaad ilaahay u hiilin weydaan hadda hiilimo ilahay ma helaysaan idinkuna maana diintii siduu ugu shaqayn lahaa isu taaga ruuxaasi diinta ilaahay u hiiliyey allana waa u hiilinaya subxana wa tacala cadowgiisana yani wuxuu ka siinaya libtuu ka siinaya wey maana ayib in tansuru llaha yansurkum wayusabit aqdaamukum haddaad ilaahay u hiilisaan waa laydin hiilin shardi wey haddaad ilaahay u hiilin weydaan hadda hiilimo ilaahay ma helaysaan idinkuna maana saa isku xidhan tahay labadaas ayib ina allaha alla yudaaficu wuu difaaca can iladiina kuwii xaggooda aamanuu rumeeya ayuu difaaca ina allaha allana laa yuxibu ma jeclo kulla khawaanin ku khaa'inimo badan kulligii kafuurin oo kufrin badan alla ma jeclo subxana wa tacala udina waa la idmay liladiina kuwii waxaa loo idmay yuqaataluuna lala dagaalamay kuwa lala dagaalamayo waxaa loo idmay maxaa loo idmay filqitaali dagaalkii baa loo idmay inay dagaalamaan baa loo idmay biannahum bisababi annahum iyaga dulimuu in la dulmiyey daraaddeed baa loogu idmay waa laga gardaran yahay gardaradana waa in la celiyo oo meesheeda lagu celiyo wa ina allaha allana calaa nasrihim uhiilintooda laqadiirun midkii awoodo wey wuu u hiilin karaa rabbi subxana wa tacala waxaa laga wadaa iyagoon dagaalba gelinba buu ilaahay uhiilin karaa sooma faida laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaab xata ida afkantumuuhum fashudu lwafaaq faima manan bacdu waima fidaa xataa tadaca alxarba awsaaraha dalika walaw yashaau allahu lam tasra minhu hadduu alla doono isagaaba ka adag isagaa ka guulaysan isagoon idiin baahanin oon dagaal idin gelinin ayuu hadduu doono alla subxaana wa tacaala ka rayn oo ka guulaysani soo kama guulaysan karo maxaa anaga marka dagaalka naloo gelinayaayo ragga loo dilhayaayo xoolaha loo baabi'in oo ma hal mar ilahay cagta mariyo macnaheedu waxa weeyaan walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin waa laiskukiin imtixaanhaya imtixaan unbaa meesha ka jira mooye alle wuu awoodaa inuu hiiliyo oo iyagoon dagaalba gelinba inuu uhiiliyo wa ina allaha alle calaa nasrihim uhiilintooda laqadiirun midkii awoodo weye laakin dagaalka wuxuu idin gelinaya inuunan imtixaano wey aladiina kuwa wey hum iyagoo aladiina kuwa la dulmiyay dagaalka loo ogolaaday aladiina kuwa weye ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahooda laga saaray bigayri xaqin xaq darra lagaga saaray ilaa an yaquluu inay yidhaahdeen mooye rabbunaa rabbigana allahu alla wey intaa mooye wax kaloo loo hayay ma jirto intaana dembi ma ah ayb wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid yani wax kaloo ay ku maageen oo ma jirto macnaha walowlaa dafcu llah oo maxaa laysku haysta hadda maanta maxaa laysu eryanayaayo duka cambaarna ka dhigay dadka ilahay ku xidhnaa subxana wa tacaala wax kale ma ah war ilaahay ilaahay baa iskale kown kale allihii kownkan kuun iska lahaa sharcigiisa ha la qaato isagana macnaha waxa wey ha laga dambeeyo dawaaqiidanna ha laga tala baxo intaasa lagu haysto wax kale maa waa intii un ilahay keligii hala rumeeyo waxa laisku leynaya inta macnaha saas weyaan walowlaa dafcu llahi alla reebidiisu haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu reebayo bacdahum qaarkood oo qaarka gaalada ah bibacdin qaarka kale uu ku reebayo oo mu'miniinta ah lahudimat waa la dumin lahaa sawaamixu yani sawmacooyin ayaa la dumin lahaa suufiyada nasaaradu meelaha ay ilahay ku caabudaan wadiyacun kaniisado ayaa la dumin lahaa wa salawaatun meelaha yahuuddu ku cibaadaysato wa masaajidu masaajid ayaa la dumin lahaa kuwaasoo yudkaru la xusayo fiiha dhexdeeda ismullahi ilahay magaciisa lagu xusayo katiiran in badan in badan ilahay lagu xusayo subxana wa tacala su-aasha waxay tahay laisweydiinaya oo kaniisadahan iyo meelaha yahuuddu ilaahay ku caabudo hadda wax yani shareecadu ay yani ay ogoshahay maba ahba maxaa looga dhigayaa dumintooda khalad looga dhigaya marka ficlan meelaha kaniisadaha nasaarada in la dumiyo maaha macaabida yahuudda in la dumiyo maaha xataa haddii muslimiinta ay ku hoos nool yihiin waa in la daayo saas maana waa inay jiraan sida gaaladuba iyagoo ilaahay necab yahay inay joogaan oo ay jiraan oy noolaadaan bal mu'miniintu hadday dawladooda ku hoos nool yihiin inay difaacaan ay waajib ugu tahay baa macaabidoodana la daynaya oo la baaqi yeelaya maxaa yeelay waxa lagu samaynayo shirkiba ha ku jire yani waxa weye dhaacana waa ku jira talabaad mar bay ahaan jireen kuwo ilahay keliya lagu caabuda subxana wa tacala asalkoodii saasay ahaan jireen maana ayib ama meehe yudkaru fiiha smullahida masaajida keliyana waa loo celiya walayansurana allahu alla wuu uhiilin oo uhiilin man ciddii yansuruhu uhiilisa oo diintiisa macnaha waxa weye uhiiliso ina allaha alla laqawiyun kii taagle weye casiizun oo cizila wey rabbi subxana wa tacala aladiina in makanahum fi lardi kuwa mudan in loo hiiliyo tilmaamehee bay leeyihi aladiina kuwa wey in makannaahum haddaan makanino fi lardi dhulka aanu makanino aqaamuu toosiye asalaata salaada toosi oo wa aatow bixiya azakaata zakadana siiya oo wa amaruu amra bilmacruufi shayga wanaagiisa la ogyahay la yaqaano oo wanahaw reeba canilmunkari shayga xunna reeba walilaahi ilahay bay u sugnaatay caaqibatu lumuuri arrimaha cidhibtooda dambana ilahay baa iskale subxana wa tacaala dadka hiilimaadka ilahay iskale waxa weeye waa dadka marka dhulka la makaniyo gacanta loo geliyo oo awooddii dawladnimo ay helaan salaada oogaya sakadana siinaya wanaagga shareecadu ogoshahayna faraya xumaanta shareecadu diidan tahayna la dagaalamaya dadkaa wey dadka hiilimadka ilahay iskale subxana wa tacala oo see lagu garanayaa weliba dhulkii lama makaninin markii dhulka loo dhiibo inay saa yeeli doonaan allah wuu og ogsayo horta kama qarsoon waa marka labaade inta uu sii socdo halganka ku jiro xaalkiisu siduu yahay baa laga garanayaayo hadduu markaa toosan yahay oo ilaahay ku xidhan yahay niyadiisuna ay tahay berrito markii dhulka laguu dhiibo aad diinta ilaahay ku taxqiijisa sharciga ilaahay aad ku maamusha xumaantiiyo munkaraadka aad la dagaalantid macruufka aad faafisidoo awoodda dawladnimo aada u isticmaashid sidaa hadduu qalbigiisa ku jirto uu wato ilahay nasrigiisa iyo hiiladiisa waa helay hadduu dano kala wato ilahay hiilimaad kuma leh kama helay ilahi subxana watacala saas macana adig iyo gaalka ad iska soo horjeedaan kolba kiinii awood badan wey kiinii tiro badan kiinii taatiig badan kiinii technolojiye iyo macnaha waxa weye hubka lagu dagaalamayo macnaha waxa weye ku sarreeya idinkay idin jirtaa laakiin hiillimaad ilaahay dadka iskale waa kuma saas way macnaha wadaniye iyo yacni waxa weeyaan qawmiye iyo yacni waxa weeyaan waxyaalaha noocaas oo kale ah daa'ifiye iyo ujeedooyinka noocaas oo kalea haddaad u dagaalamayso ma aha dadka ilahay nasriga u ballan qaaday mantii subxana watacala saas way macana meelaha hadda dhacdooyinku ka socdaan oo hadda adduunka hiilimaadka aynu kala nahay haddaynu muslimiinta nahay weli waxaynaan u bislaanin oo aynaan gaadhin heerkaasaynaan weli soo gaadhin heerkaa ah aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatow zakaa heerkaasaa weli la soo gaadhin inta la soo gaadhahayana waxa weeyaan dharbaaxun baa inagu dhici doonta saas way maana dhibkuwa socon ilaa dadkaasi heerkaas la helo oo dadkaasi ilaahay uun u go'a ujeedadaana watan la helo ilahay nasrigiisa w subxana wa tacala ma imaanayo kuwaasaa ilahay nasrigiisa la sugaya subxana wa tacala aladiina kuwaasa in makannaahum waan utegi doonaa fi suurati nuur rabbi subxaana wa tacala isagoo ballan qaaday inuu dhulka u dhiibi doono dadka ahlu tawxiidka ah waana ballan ilahay subxana wa tacala waa u dhiibi doona shaki male awoodana gacantooda waa gelin doona calmaaniyadana way u dhamaan doontaa gaaladaad u shaqaynaysa calmaaniyada iyo dimuqraatiyada iyo afkaartoodu waa tirtirmi doontaa gaaladuna way tirtirmi doonaan oo awoodda waa laga yeelan doonaa ahlu tawxiidka iyo dadka ahluliimaankaa bayna awooddu ku dambayn doontaa laakiin waa kuwe waa kuwa tilmaamaha law ma aha dadka yani waxa way maanta sheeganahaye ninku markay xaajadu la ciirto siduu gaal u yahay oo gaalada ugu shaqaynayo ama gaaladaba uga daran yahay bay xaajadu markay la ciirto oo cidhiiri u galo bu wuxuu leeyahay mujaahid baana waa jihaadaya muslimiintii adduunka iisoo hiiliya laysoo garab istaago jihaad baa wadaay oo adigaaba muslimiintii baabiyey jihaadkaadu dhulay asaga iyo gaalka la dagaalamayana waxba kuma kala gedisnaba markaasaan inagii xamaasoonaynaan leeyahay oo ilahay maxaa u wiilin waay oo maxaa dhacay hada maxaa sidan u jiraan war ilaahay yaa la tuhmin inaga waan istuun nafteenna aynu tuulna innagaa wax inaga maqanya meeshii laynaga reebaynaa weli soo gaadhay waxaa nasriga u maqanya inaga xaggayna wax ka maqayahin marka saas way macana aladiina kuwaasoo in makannahum haddaanu makanino fi lardi dhulka aanu makanino aqaamuu toosiya asalaata salaada toosiya oo wa aatow siiya azakaata zakada siiya oo wa amaruu amra bilmacruufi shayga wanaagsan ee wanaagiisa la yaqaano shayga wanaagsan waa shayga ilahay xaggiisa kasoo dega wanaagiisa oo wanahaw reeba canilmunkari munkarka iyo xumaantana reebo oo la dagaalama walilahi ilahay bay usugnaatay caaqibatu lumuuri arrimaha cidhibtooda dambena ilahay bay usugnaatay macnaheeda waxaa laga wadaa nasriga iyo guusha libta dambe ilahay baa leh cidduu la jirona siinaya ama ma ahe arrimuhu ilaahay bay u noqon doonaan isagana maamulaya wy macnaha wain yukadibuuka faqad kadabat qablahum qawmu nuuxin wacaadun wathamuud waqawmu ibrahima waqawmu luut mabdaa marka yani jihaadku mabda diinta islaamka aada u yani ugu adag wey waa rukni adag oo arkaanta diinta ka mid a waana rukniga maanta weerar lagu hayo quluubta muslimiinta sidii looga tirtiri lahaa wy xataa wax kale iska dhaafa wadaadaan loo adeegsanaya wadaada xataa loo adeegsanaya calmaaniyiin baa la adeegsanaya gaaladii baa macnaha hanjabaad iyo caga jublayn lagaama maqli karayo maanta waxaan taaganahay xataa heer wax kale iska dhaafay aanaan xataa afka ka sheegi karin oo lagu leeyahy waa lagu dabageli waa lagu qabsan isilaali ayaan lagaa maqlin ha sababta waxa weeyaan nasriga iyo guusha muslimiinta waxay ku jirtaa qodobkaa ku jirta qodobkaa marka gaaladuna waa dareensan yihiinoo inuu meesha ka baxo oo muslimiinta sida loogu caga juglaynayo ay meesha ka baxo saasaa la doonaya marbaa waa hore laisku dayay lakin waa lagu guulaysan waay hadda waa rogaal celintii labaad oo waxaa la doonayaa qodobkaasi inuu tirtirmo samayn arag caalamul islaami maanta waxaa lagu cadaadinaya manaahijta waxbarashadao dhan bedela oo maxaan u bedelayna ka saara wax alla wixii qodob ah oo calaaqa la leh gaalada nacaybkooda mas'alatu lwalaa walbalaa wixii calaaqa loo dhan ka saara wixii jihaad ku saabsan ka saara manaahijta waxbarashadu ha noqdeen manaahijta reer galbeedka oo kaleeto haye waxaa kalood samaynaysaan oo soo socotoo ku xigta kitaabka qur-aanka ha laga saaro aayadaha jihaadka ha la soo daabaco oo dawladuhu ha daabaceen kitaab qur-aana oo hal aayadoo jihaada ayna ku jirin soo waxaan sugayna taama saas macaa meel kaloo loo socdo ma jirto mabda'ani marka waa mabda asaasi waxaase su-aalo isweydiin leh ummaduhu ummad walba waa leedahay wasaarat difaac ciidamana waa leedahay ciddii soo gardaraysatana xaq bay u leedahay inay iska difaacdo maxaa loogu diidaya muslimiinta soo gardaro ma waa gardaro nidaamyada u yaaliya dawladaha jiro oo dhan yani wasaaradda ugu xoogna waa wasaaradda difaaca ciidamay leeyihiinoo nidaam bay leeyihiinoo ciddii kusoo gardarota isaga difaacaanoo military bay leeyihiinoo inay muslimiintu yeeshaan maxaa diidaya nidaamkooda haddii loo kacana wax diiday ka islaamka kana wax diiday ma jiro laakiin masaladeedu masaladu waxa weeye aan idin gumaysanno cagta hoosteeda aad ku jirteena isma dhaqdhaqaajin kartaa bal cajaa'ibta nin kugu fadhiyo madaxa kaaga fadhiya oo haddana kule lugaha dhaqdhaqaajinin ka war mar waabad igu fadhidaa naf baaba i haysee inaan lugaha dhaqdhaqaajiyo maxaad u diidi saas wey macana waa dulinimo meesha ugu dambaysa wey macana marka qodobkaasi wadaadka fududaynahaya ee dadka cabsiinahaya iyo midka calmaaniga iyo gaalka ka shaqaynaya sidii meesha looga saaray u caga juglaynaya waa isku manzilo wey saas wey macana xaaladan oo kale dadka waxaa la doonayaa in la dareensiiyo inay diintooda ku dhagaan oy ku adkaadaan oo mabaadi'da waaweyn ee diinta aan laga tanaasulin laakiin xaaladan oo kale dadka looma horqaabo carara oo fakada oo dhuunta oo isqariya lama yidhahdo dadka saas wey macana bal taariikhda muslimiinta soo fiiriya xilligii fitanku soo mareen ummadda ilahay wuxuu ku badbaadiyey culimadu ku badbaadiyey xaalad walba oo fitno soo waajahana culimadaa hogaaminaysa oo ilahay kaga saaraya subxana watacala hadday culimadii maanta dhuuntaan oo la yidhahdo wardadoo kale carara oo yaan laydin arkin hadda yaa u maqan marka ummadda diinta islaam yaa u maqan masale khatarteeda way macsilada ayada macana wa in yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebigow faqad kadabat way beenisay qablahum hortood qawmu nuuxin nuux qowmkiisii baa beeniyey wa caadun ree caad baa beeniyey wa thamuudun iyo ree thamuud wa qawmu ibraahiima iyo ibraahim qowmkiisii wa qawmu luutin iyo luut qowmkiisii baa beeniyey wa asxaabu madyana madyan asxaabteedii baa beeniyey waa ree shucayb shucayb qoladii loo diray wa kudiba waa la beeniyey muusa muuse ayaa la beeniyey fa amlaytu waan u kaadsay lilkaafiriina gaaladii baan u kaadiyey uma kadibna akhadtuhum waan qabtay fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri diidadaydii say noqotay inkiridii aan ku inkiray say noqotay way adkayd wey macana fakaayin fakaayin in badan oo min qaryatin degmo ah ayaan ahlaknaaha halaagnay walxaal hiya iyadu daalimatun ay tahay mid dulmiday fa hiya iyadu khaawiyatun mid dhacday wey calaa curuushihaa saanqaafiyadeeda korkooda tu ku dhacday wey wa bi'rin ceel badana wa kaayin min bi'rin in badan oo min bi'rin ceel ah mucadalatin oo la dayacay wa qasrin iyo sar mashiidin oo la kor yeelayo la adkeeyey intaasoo dhan ayaa macnaha waxa weeyaan yaa rabbi wuxuu lehi subxana wa tacala aayaadkani nebigaa lagu tasliyan lagu tacsiinay waxoogaa lagu qalbi dejinay haddii lagu beeniyey hortaabaa rusushu ummadahoodu beenin jireen in badanna ummadahaasi rususheeda beeniya waan halaagi jiray muhimaddu saas muhimaddu saas marka adiga sunnadii iyo jidkii rususha umbaad haysaa kuwa kaasoo horjeedana jidkii kuwii la dagaalamay rususha jidkoodii bay hayaan marka iska dulqaado iska adkaysa la leeya macana wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebiyo faqad kadabat way beenisay qablahum hortood qawmu nuuxin nuux qowmkiisii baa beeniyey yay beeniyeen nuuxan bay beeniyen wa caadun ree caad baa beeniyey huudan bay beeniyen wa thamuuda ree thamuud baa beeniyey saalixan bay beeniyen wa qawmu ibraahiima ibraahim qowmkiisii baa beeniyey ibraahiima bay beeniyen mana wa qawmu luutin luut qowmkiisii baa beeniyeen luutan bay beeniyeen wa asxaabu madyana madyan meesha la yidhaahdo asxaabteedii baa beeniyey shucayban bay beeniyeen waa nebiga loo diray wa kudiba waa la beeniyey muusa muuse ayaa la beeniyey fa amlaytu waan u kaadshay lilkaafiriina gaaladii baan u kaadiyey markii ay beeniyeenba markiiba cadaabku ma qaban iyo halaagu waxoogaa baa loo kaadiyey ina allaha la yumli lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitu sunnada rabbi baa waxay tahay in loo kaadiyo xilligooda lala suga macna fa amlaytu lilkaafiriin uma kadibna akhadtuhum waan qabtay fa kayfa sideebuu kaana ahaa nakiiri inkiraadaydu diidadii aan dhaqan xumadooda ku diiday say noqotay si adag bale sooma waxay noqotay inaan waxbaba laga reebin fa kaayin in badan oo min qaryatin degmo ah ayaanu ahlaknaaha halaagnay walxaal hiya iyadu daalimatun ay tahay mid gardaran oo shirki iyo dulmi ku kacday fa hiya iyadu marka qaryadii khaawiyatun mid dhacday wey calaa curuushihaa saanqaafiyaalkeeda korkooda mid ku dhacday wey waa kaan horey usoo sheegnayo macnaha waxaa laga wadaa derbina kama taagna oo markii hore derbiyadii baaba dhacayba derbigii markuu dhacayna saanqaafkiibaa u dambeeyey wax soo dhaca ilan saanqaafka koraa dhici kara sooma keligii buu dhici karaayo waxaa taagnaan kara derbiyada laakiin saanqaafku hadduu gurigii oo dhan ku duldhaco ma waxbaa soo hadhay wax ka taagan ma jiro wy maaa saas wya waxba kama taagna wa bi'rin wa kaayin in badan oo min bi'rin ceel ah taasoo mucadalatin la dayacay wa qasrin iyo yani sar guri dheer oo mashiidin la adkeeyey oo kor loo qaaday ama mashiidin la nuuradeeyey oo nuurad lagu qurxiyey saas way macana yacni intaasoo guri oo dheerdheer oo sara ah bay ka tageen nimankii ceelashay ka cabi jireen oo la dayacay oo maanta wax ku arooraya wax ka cabaya uusan jirin baa meesha yaal saas way maanaa oo maxaa loo yidhi fa hiya khaawiyatun calaa curuushiha baaba la yidhi wa qasrin mashiidin maxaa hadana loo yidhi yani gurigii waaba dumay oo derbiyadii intay dumeen buu saanqaadkiina ku dul dhacay haddana maxaa loo yidhi wa qasrin wa ka'ayin min qasrin sar badana mashiidin oo la adkeeyey soo inay taagan tahay maa markaa saas way maanaa macnaha waxaa laga wadaa ummadihii hore la halaagay deegaamadoodii haddaad fiirisaan qaarna guryaa ka taagan qaarna wax ka taaganba ma jiro minha qaa'imun wa xasiid waa kan soo mar qaar taag taagan iyo qaar salka laga guray waxba ayna ka taagnayn marka wa qasrin mashiid waa meelihii qaarkood meesha la leeyahay fa hiya khaawiyatun calaa curuushihana waa deegaamadii qaarkood way maanaa afalam yasiruu miyayna soconin fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fatakuuna ay ahaato lahum iyaga quluubun qalbiyo qalbiyadaasoo yacqiluuna ay ku fahmaan biha iyada aw amase aadaanun dhago oo yasmacuuna ay ku maqlaan biha iyada fa inahaa qisadu waxa weeye laa tacmaa ma indhabeesho al absaaru aragyaalku walakin tacmaa waxaase indhabeesha alquluubu qalbiyada indhabeela allatii qalbiyadaasoo fi suduuri laabaha ku sugan wayastacjiluunaka way ku degdegsanayaan bilcadaabi cadaabkiibay kaa degdegsanayaan cadaabka noo soo dadeji bay kuleeyihi walan yukhlifa allahu alla ma ballan furo wacdahu iyadoohiis wa ina yawman maalin oo cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaaday ka alfi sanatin kun sano oo kaluu la mid yahay oo mimaa kii ka mid ah tacuduuna aad tirinaysaan wa ka'ayin in badan oo min qaryatin degma ah ayaan amlaytu u sugay lahaa iyada yaan u kaati walxaal hiya iyadu daalimatun ay tahay uma kadibna akhadtuhaa waan qabtay wa ilaya xaggayga ayuuna almasiiru ahaanshaha iyo noqoshadu xaggayga ahaatay buli rabbi subxana watacala afalam yasiruu fi lardi waxaa laga wadaa nimankan meesha deganaa ee nebiga la dagaalamayay salawatu rabbi wasalaamu caleyh baa waxaa la leeyahay nimanku niman wax ogba ma ahee may dhulka maraan dhulka may maraanoo ummadihii hore la halaagay dhulkoodii may soo maraan leanna waxa weeyaan ummadaha inta badan la halaagay ee qur-aanku ka sheekaynayo waxay u dhexeeyaan waa yeman jaziirat lcarab ilaa sham inta kasoo rogan dhulkaa way dhulka lagu baabi'iyey saas way maanaa qowmu luut iyo nimankii ree caad iyo ree thamuud iyo yani waxa wey dhulkaa way dhulka lagu baabi'iyey wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wa billayli afalaa tacqiluun waa ka lagu leeyay war subaxdii baad sii maraysaan habeenna waad maraysaan ee miyaydaan caqli lahaynoo kuwaana qaadanay bal dhulka mara ruuxu markuu dhulka maroo socdo khibrad badan baa u korodha sooma duruus badan buu korsadaayo noloshiisa ku saabsan saas maanaa waayo aragnimo badan baa u korodha marka rabbi wuxuu leeyahay may dhulka dhexdiisa ku socdaan oo dee dhulka un in layska maroo layska dalxiiso macnuhu ma ahee taa lagama wadee fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha oo marka ay u ahaato quluub ay wax ku fahmaan iyo dhaga ay wax ku maqlaan oo wixii ilahay xaggiisa kasoo dega ay ku maqlaan laakiin masalada taalaay waxay tahay arrinta gundhiga u ah sideedaba indhabeelka indhaha ku dhacay indhabeel maaha indhabeelka rasmiga ah ee isaga aan laga soo waaqsan karin waa indhabeelka qalbiga ku dhaca laba indhaa jira indha waa kuwan wejiga ku yaalla waxyaalaha maadiyaadkaa baan ku aragnaa indhana qalbigay ku yaallaan indhaha qalbiga ku yaallana xumaantiiyo samaantaa lagu kala arkaa xaqiyo baatilkaa lagu kala arkaa shirkiga iyo tawxiidkaa lagu kala arkaa aayadaha ilaahay ee kawnigae muuqda ayaa cibar iyo duruus lagaga faa'iidaystaa kuwan marka wejiga ku yaallaayay beelitaankoodi iyo waayitaankoodu wax weyn ma ah laakiin kuwa haddii aad weydo ood beesha ayna kasoo waaqsi lahayn waa kuwa qalbiga ku yaalla burbur subxana wa tacala macnaha maxaa laga wadaa nimankani waxay la-yihiin qalbigoodii baa indhabeelayn meeshanay sii marayaan reer samuud baa lagu halaagay reecaad halkanay iyaguna raqdoodii daadsanta guryahoodii waa kanoo maalin walba way arkaan maxay wax ugu qaadan la-yihiin oo wax u fahmi la-yihiin maxaa yeelay indhihii qalbigee waxaan arki lahaa bay la-yihiin kuwaas wey hadduu ruuxu waayo kuwa aan kasoo waaqsiga lahayn wey macnaha saas weyan waa kuwa hanuunkii hidaayada iyo keena macnaha saas weyan rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu tilmaamayaa ruuxu inuu indhahan wejiga beelaayay mushkilo weyn maaha bal hadduu ku sabroba janno iyo ajir buu helayaa isagoo macnaha ku waala buuna joogi karaayo oo dhaqnaan karaayo bal waxaaba xoogansa xoogaysanaysa basiiradiisa laakiin kuwa qalbiga hadduu ruuxu beelaayay ruuxaasi waa u dhammaatay yani waxa weeyaan fasaad iyo xumaan iyo shirki iyo aakhara la-aan iyo cadaab ilahi subxana watacala iyo caradiis halkaa unbuu ka shaqogalaya macnaha wayastacjiluunaka bilcadaabi macnaha waxaa laga wadaa waataan soo marnayo cadaabka loo soo dadeji mali markii cadaabka loogu hanjabo waxay leeyihin keena maxaad u dibridaysaan waad un sheegtaan orta wax la arka maa waxle saasay odhanayaan dhowr jawaabood baa laga bixiyey horta waxaa la yidhi waa yabo ilahay ballanqaad wey ilahayna ballanqaadka kama baxo waa kow midda kale maalinku ilaahay agtii wuxuu u dhigmaa kun sano idinka xisaabtiina kun sano markay inaga inoo dhammaato ilaahay agtiisa hal maalin bay ka tahay marka xisaabta ilaahay u xisaabsan iyo middaa idinku xisaabtiisa waa kala duwanta waina yawman cinda rabbika kaalfi sanatin mima tacuduun sida xadiiska nabiga kusoo aroray sal lay wasalam fuqaradu waxay jannada gelayaan dadka aqniyada ah ka hor shan boqol oo sano nisfu yawmin waa maalin niskeed rabbi subxaana wa tacaala isaga maalinkiisu waa kun sano culimada qaarkood waxay leeyihiin toddobada beri mise lix beri be lixda beri ee samaawaadkiiyo dhulalka uu ku abuuray maalin walba waxay u dhigantaa kun sanoy u dhigantaa oo middaan inagu tirsanno ah qaarna waxay leeyihiin maya waxaa laga wadaa qiyaamadii baa laga hadlayaayo maalinkani waa maalinta qiyaamada oo maalinka qiyaamadu waxay u dhigantaa kun sano oo kuwa aad tirsanaysaan oo kale ah kun sano oo idinka tirsigiina ah ayay u dhigantaa alla agtiisana maxay ka tahay maalin keliyay ka tahay marka waxay iska hor imaanayaan suurat lmacaarij aayaddan ugu tegi doono yani hamsiina alfa sana aayadaasaa marka ay daahirkooda iska hor imaanaya waxaa marka lagu jamcinaya culimmadu leeyihiin waxaa laga wadaa maalinta qiyaamadu waa boosas boosna kun beri baa la taagnaanaya kun sano iyada duubduub ahaan markii laysku darana shan waxay noqonaysaa konton kun bay noqonaysaa yani konton meelood oo meeshiiba kun sano la taagnaanayo konton kun sooma sidaas waa jamac waxaa kaloo la dhihi karaa muslimiintana dadka ahlul iimaanka ana waa u fududaanaysaa waa u gaabanaysaa dadka gaalada ana waa ku dheeraanaysaa waa ku cuslaanaysaa ictibaartaa in la mariyana waa suurtagal sidaana waxaa rajaxaya sheekh maxamed amiin shanqiti tafsiirka dambe ayuu rajaxaya macna rabbi subxaana watacaala marka wuxuu leeyahay horta ballanqaadka ilaahay lagama baxayo waa dhacaya kow ta labaad weeyaane idinku saaba waxu xisaabsanaysaan meehe xisaabtu alla agtii kunkii sano maalinka ilaahay agtiisa waa kun sanood idinka idin xisaabsana macna ta kale sugidda laydiin sugayaaye hadda ka hor bay dhici jirtayo ummado qaryooyin badan iyo degmooyin badan baa sidaasoo kale inta loogu hanjabay taa waktigoodii lala sugay waktigoodii markay gaadheenna la qabtay marka waktigiini baa laydinla sugaya macna waxba cadaabkaa dadegsanina afalam yasiruu miyayna soconin fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku socon oo fatakuuna ay ahaato lahum iyaga quluubun qalbiya ayuu ahaato qalbiyadaasoo yacqiluuna ay kasaan bihaa iyada ay wax ku kasaan aw amase aadaanun dhago oo yasmacuuna ay ku maqlaan bihaa iyada sidaasaa la doonaya dhulka ummada lagu halaagay ummada lagu halaagay markaad marayso sida nabigu uri sal alay wasalam ama adoo ooyahaya ama iska oohinayo inuu martaa la doonaya laakiin waxa weye in dalxiis loo tago oo iyadoo ilaahay la caasinayo macaasi la samaynayo khamro la cabahayo layska marmaro meelihii fircoon ahraamtiisii iyo ummadihii hore meelihii lagu halaagayo waaba lagu dalxiisaya baa lagu leeyay haba lagu dalxiisaya war dalxiis baa meeshu meeshu waa meel halis saas way macana caqli iyo xikmad iyo haddaad kala baxayso darsi iyo cibro la geray laakiin waa iska marmaraya waa iska fiirfiirinaya maya fa inahaa iyadu fa inahaa qisadu waxa weeye laa tacmaa ma indhabeesho alabsaaru aragyaalku aragga wejiga ku yaalaayay indhabeelkiisu waxba ma ah walaakin tacmaa waxaase indhabeesha alquluubu qalbiyada ayaa indhabeela allatii qalbiyadaasoo fi suduuri laabaha ku sugan kuwaa wey kuwa indhabeelkooda uu khatartayahe laga soo waaqsanayni wey macnaha wayastacjiluunaka way kaa degdegsanayaan nebigo bilcadaabi cadaabkiibay kaa degdegsanayaanoo inaad usoo dadejisay codsanayaan walan yukhlifa allah jawaabtu waa saddex walan yukhlifa allahu alla ma ballan furo wacdahu yaboohiisa mma furo oo ma kama baxo wey macana taasi waa jawaabta koowaad ballan ilaahay qaaday wey wayna imaan wa ina yawman maalin oo cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaaday ka alfi sanatin kun sano oo kale ayuu la mid yahay oo mimaa kii ka mid ah tacuduuna aad tirinaysaan idinka tiradiin oo kalea kun sano oo idinka tiradiinii iyo xisaabtiinihi waxay u dhigantaa hal maalina alla agtiisa subxaana watacala saas weya ayib maalin niskeedna waa shan boqol oo sano saas mana alaati wakaayin in badan wakaayin in badan oo min qaryatin waa jawaabtii saddexaad wey wakaayin in badan oo wakaayin badan in badan oo min qaryatin degma ah ayaan amlaytu u kaadsay lahaa iyada idinkuna tiin baad ku socotaan walxaal hiya iyadu daalimatun ay tahay mid gardaran uma kadibna akhadtuhaa waan qabtay wa ilaya xaggayga ayuuna almasiiru ahaanshuhu ahaadayo ama noqoshadu aniga xaggaygana loo soo noqono wixii aan halaagay hadda ka hor iyo waxaan halaagi doonaba aniga xaggaygaa loo soo laabanoo maxkamadda aqra la imaan doona way macana qul yaa ayuha nnaas dadow inamaa ana anigu qul waxaad tidhahdaa nebigu yaa ayuha nnaasu dadow inamaa ana anigu nadiirun dige un baan ahay lakum idinka idiin digaya mubiinun oo digniintiisu cadda faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan waaladiina kuwa sacaw socda fii aayaatina aayadaha naga dhexdooda ka shaqaynaya mucaajiziina xaalo ay yihiin kuwo caajis gelinaya ama la caajis gelintamaya mu'miniinta la caajis gelintamaya oo isku dayay inay caajis geliyaan ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljaxiimi naarta jaxiima dadkeeda wey nebiga waxaa la yidhi muhimmadaada u sheeg hor dadka maxaa adiga laguu soo diray inaad dadka qasabto laguma soo dirin inaad dadka hanuun gelisana laguma soo dirin nin un baan xambaarsana war wax soo socda un baan anigu idin sheegaya bas intaa way hawsha aniga la iisoo dhibay labaad noqonaysaan marka in kooxi waa kooxda iimaanka iyo camalka saalixa laga helay oo wixii aan u sheegay qaata kuwaasi dembi dhaaf iyo risqi wanaagsan ba ilahi agtiisa ku leeyahy waa jannade qolana waa qolada diiday oo ka shaqaynaysaba inay caajis geliyaan waladiina sacaw fii aayaatina mucaajiziin mucaajiziinada haddii mufaacalada lagu wado waxay noqonaysaa mucaajiziina waxay caajis gelinayaan ahlul iimaanka dadka mu'miniinkaabay isku la caajistamayaanoo la caajis gelintamayaan labada dhinac bay ka imaanaysaa macnaha macnaha gaalada iyo dadka aayaadka ilaahay diiday mu'miniintu waxay isku dayayaan inay geliyaan oy ka dhaadhiciyaan oy marsiyaan ilahay aayaadkiisa dhanka waa dhanka mu'miniinta kuwii aayaadka ilaahay ka soo horjeeday iyaguna waxay isku dayayaan inay arrinkaa ka hor istaagaan mu'miniinta ayaguna caajis gelin bay rabaan oo inay muslimiinta tabartooda iyo dadkan iimaanka xambaarsanee mabda'an wada ayay iyaguna la caajisgelintamayaanoo inay caajisgeliyaan bay iyaguna rabaan labadii dhinac bay ka socotaa marka mucjiziinana waa qiraa'o kaleo markaa waxay isku dayayaan inay allah say iyaga la tahay ay caajisgeliyaan oo ama ka fakadaan ama wuxuu raba ka hortagaan ama diintiisa ka hortagaan saasay doonayaan macana kuwa noocaasina naanta jaxiima dadkeeda wey qul waxaad adaa nebiyow yaa ayuha nnaasu dadow inamaa ana anigu lakum idinka nadiirun diga ayaan ahay mubiinun oo digniintiisu cadda intaa un baan idin ahay faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha oo wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa risqun iyo risqi kariimun oo wanaagsan waaladiina kuwa sacaw socda fii aayaatina shaqaynay mana sacaw bimacnaa camiluu waaladiina kuwa sacaw socda oo ka shaqaynaya fii aayaatina aayaadkanaga dhexdooda socda mucaajiziina xaalo ay yihiin kuwa caajis gelinaya ama la caajisgelintamaya mu'miniinta ayay la caajisgelintamayaanoo muslimiintuna inay caajisgeliyaan bay rabaan ayaga oy aayaadka ilaahay marsiiyaan ayaguna kuwaasay ka horjeedaan oo doonayaan inay arrinkaa ka hor istaagaan ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljaxiimi naarta jaxiima dadkeeda wey asxaabta macnaa naarta jaxiima gelaysa wey macnaha wamaa arsalnaa maanaa dirin nebiow min qablika hortaa min rasuulin rasuul maanaa dirin walaa nebiyin iyo nebi toona ilaa haddaan dirno idaa goortii tamannaa uu akriyo nebiga ama rasuulku markuu akriyo alqaa wuu ridaa ashaydaanu shaydaankii fii umniyatihi qiraa'adiisii dhexdeeduu ku ridaa muxuu ku dhex ridaa maa laysa minha waxaan ka mid ahayn fa yansakhu llahu markaasuu alla ayuu zuuliyaa yansakhu llahu alla wuu tiraa maa shaygii ayuu tiraa yulqi uu ridaya ashaydaanu shaydaanku u riday uma kadibna yuxkimu llahu alla wuxuu sugaa aayaatihi aayadihiisa ayuu sugaa wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weeye xakiimun oo xikmad leh liyajcala maxuu shaydaanku ugu ridayaa qiraa'ada rasuulka ama nebiga dhexdiisa muxuu ugu ridayaa waxaan ka mid ahayn cilladu waxa weeye liyajcala inuu yeelo daraaddeed alle maa shaygii yulqi shaydaanu shaydaanku uu ridayo fitnatan inuu imtixaan ka dhigo daraaddeed liladiina kuwii inuu imtixaan uga dhigo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudur ku yahay wlqaasiyati walilqaasiyati iyo kuwa ay ingegtay quluubuhum qalbiyadoodu ay ingegtay labadaa qole in fitno looga dhiga daraaddeed wa ina alaalimiina aalimiintu lafii shiqaaqin la dhinactan bay ku sugan yihiin baciidin oo fog yani khilaaf iyo la dhinactan xaqa ay la dhinactamayaanoo fog bay ku sugan yihin waliyaclama iyo inuu ogaado daraaddeed xagga horay ku cabsanta muxuu shaydaanku ugu ridayaa liyajcala iyo waliyaclama iyo inay ogaadaan daraaddeed aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey annahu qur'aanka ama waxyigu alxaqu inuu xaq yahay oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimi oo fa yu'minuu kolkaa ay rumeeyaan bihi isaga oo fa tuhbita ay khushuucdo lahu cilmi cilmiga la siiyey annahu qur'aanka ama waxyigu alxaqu inuu xaq yahay oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimi oo fa yu'minuu kolkaa ay rumeeyaan bihi isaga oo fa tuhbita ay khushuucdo lahu waxyigaa quluubuhum qalbiyadooda ay u khushuucdo wa ina allaha alle lahaadi ladiina kuwii mid hanuuniyo weeye aamanuu rumeeyey ilaa siraatin jid xaggiibuu ku hanuuniy mustaqiimin oo toosan wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ila idaa tamanaa aayadda tafsiirkeeda aad baa loogu muransan yahay tafsiirka u fiican un baynu maraynaa loona badan yahay oo culimada tafsiirka ay u badan yihiin salafan wa khalafan tafsiirka loo badan yahay raajixan ah tafsiirkaasi waxa weeye ilaa idaa tamanaada in laga dhigo bimacnaa talaa wa qara'a markuu akriyo nebigu ama rasuulku shaydaanka ayaa qiraa'adiisa wuxuu ku dhex ridaa waxaan ka mid ahayn maxaa laga wadaa laba tafsiir mid walba waa la mari karaa mid saddexaadna waa baatil oo meesha kuma jiro labada tafsiir ee la mari karo waxay yihiin in la yidhaahdo rasuul kastoo ilaahay soo diray ama nebi kastoo alla soo diray markuu akrinayo waxyigii lagu soo dejiyey waxyigaa isagu uu akhriyey shaydaanku wuxuu ku dhex ridaa waxaan ka mid ahay oo waxa uu ku dhex riday ma aha inuu nebiga ama rasuulkii ku hadlay ama carabkiisa uu ka keenay oo isagu akhriyey ma ah ee markuu codkii baxo iyo akhrintii ayuu dhagaha gaalada wuxuu ku ridayaa wixii nebigu akriyey waxaan ahayn saas maana yacni ma aha inuu shaydaanku intuu tamakunay nebigii ama rasuulkii afkiisa ka keenay waxaan waxyigii kamid ahayn maaha taa suurtagal maaha ee waxaa laga wadaa markuu nebigii akriyey yaa ayuha aladiina aamanuu markuu akriyey ayuu wuxuu shaydaankii hadalkii nebigu akhriyey hadal aan ahayn buu gaaladii uga dhigay inuu nebiga ka soo baxay markaasuu quluubtooda iyo dhagahooda maqashiyey marka nebiga kama soo bixin laakiin shaydaan baa dhexda kaga daray hadalku intuu dhexda sii socday buu dhagahooda ku riday waxaan waxba ka jirin taasi waa tafsiir marka ay saasi dhacdo wixii shaydaan soo riday oo meesha soo geliyey ilaahay waa saaraa aayadihii waxyiga ahaa ee saxda ahaana wuu sugaa ee nebiga ama rasuulka ka soo fulay kuwa waa la sugaa shaydaan wuxuu dhagaha ugu ridayna meesha laga saaraa oo waa la buriyaa taasi waa tafsiir tafsiirka labaadi waxa weeye in la yidhaahdo shaydaanku wuxuu iyaga maqashinayo ma jiro inuu nebi afkiisa ka soo saara iskaba dhaafe xataa iyaga dhagtooda kuma ridayo ee waxaa laga wadaa markuu nebigu ama rasuulku akriyo aayaadka ilaahay oo dadku ay maqlaan wuxuu qiraa'adii uu nebigu akriyey ama rasuulku akriyey ku dhex ridaa iyadii kuma dhex tuuray gaaladii maqlaysay baa wuxuu ku dhex ridaa wasaawis waswaas iyo shubahaad buu ku beeraa markaasu wuxuu leeyahay maya waa saaxir nebigii sooma akriyin aayaad ilahay ma akriyin shubahaad buu ku dhex turaya gaaladii wuxuu leeyahy maya waa gabay waxaad maqlaysaan war ninku waa falfallow waa asaatiiru alawaliin ha ka yeelina waxaasuu ku akrinaya uu ku akrinaya gaaladii buu ku akrinaya alqa shaytaanu fii umniyatii wixii nebigu akrinhayay marka qiraa'adiisii ma dhex gelinaye gaaladiibuu ku qancinayaa waxba ha ka yeelina waxani ma jire shubahaad iyo marka wasaawis ayuu gaaladii ku dhex tuuraya macna si xaqii uga fogeeyey markaasay gaaladii waxay iyaguna ka shaqaynayaan inay xaqa ka hortagaan oy diidaan rabbi wuxuu marka samaynayaa shaydaan wuxuu ridahayay oo ahaa waa sixir iyo waa gabay iyo wixii meesha laga saaray waa la caddayn xujo ama xoog baa lagu caddaynaya waxaan inuusan ahayn sixirna ahayn gabayna ahayn aayaadki ilaahay xaqa ahaana rabbi wuu sugi subxaanahu watacaala oo awoodiisuu ku sugiyo way caddaani inay aayaad xagga ilahay kasoo degay ahayd shaydaanka wasaawistiisa iyo shubahaadkiisiina meeshay ka baxayaan sidaasi labadaa tafsiirkaa tidhaahdaba waa sax waana tafaasiir salafka laga soo guurinayo wey laakiin tafsiir saddexaada waxaa jira isaga meeshaan ku jira oo baatil ah tafsiirkaasi waa tafsiirka odhanaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh suuratu najmi ayuu akhriyay intuu maka joogay markuu gaadhay afa ra'aytum llaata walcuzza wa manaata athalitata alukhraa markuu akhriyey yuu shaydaanku carabkiisa wuxuu ku riday inuu yidhaahdo tilka algharaniiqu alculaa waina shafaacatahunna laturtaja waa kuwa shimbirihii qurquruxsanaa asnaamtii yani asnaamtii hadal uu ka dhigayo inuu nebigu ku ammaanay shaydaanka ka dhigay buu nebiga carabkiisa kasoo saaray wagtaa shimbirihii qaraaniiqdu waa jamcu qarniiq yani shimbiraha macnaa waxa boloboollada shimbirta la yidhahda ayaa la yidhahda macna shimbirihii qurquruxsanaa wa kuwa shafaacadoodana waa la rajaynayaa maalinta qiyaamada hadal noocaas oo kalea inuu nebigu meesha geliyey buu shaydaan ka soo saaray oo nebiga carabkiisa ka soo saaray gaaladii baa maqashay gaaladii meesha joogay markay maqasheenna maqleenna waxay yidhahdeen maantuu ilaahyadanadii ammaanay alalehi maxamed waa loo soo noqday markaasay la sujuudeen nebigu markuu sujuuday suuradda akhirkeeda la sujuuday mota sujuuddii markuu sujuuday bay iyaguna la sujuudeen maxaa yeelay ilaahyadoodii buu noo ammaanay wuu ammaanay ilaahyadeennii maanta marka waxay leeyihiin qisada tilka alkharaaniiqu lculaa hadalkaa nebiga ku hadlay shaydaan baase carabkiisa ka keenay oo qur-aankii ilaahay soo dejiyey aayaadkiibuu shaydaanku dhex geliyey gaaladuna saasay ku maqleen tafsiirka noocaasi min aslihi wa asaasihi waa baatil wey wax jirana maaha maxaa yeelay shaydaanku awood uma leh uu nebi maxamed carabkiisa ku gaadho baatil kaga soo saaro saas wey macana ilahay baa xifdiyey subxana wa tacala laysa lahu sultaanun cala aladiina aamanuu somaha rasuul iskaba dhaafay muminiintuusa suldaan kulahayn burburi subxana wa tacala waxyigii ilaahay soo dejiyey inuu wax ka bedelo carabka nebiga wax ka keeno ma dhici karayso qisadaa ku saabsan qisatu lkharaaniiq la yidhaahdana waa qiso baatil ah culimada xadiidka intooda badan sanadkeeda marka la dabagalo waa qiso aan waxba ka jirin risaalo mustaqiilu ka alifaa sheekh maxamed naasir diin alalbani caleyh raxmat ullah oo uu ku magacaabay nasbu lmajaaniiq calaa qisati lkharaaniiq oo uu ku faahfaahiyey waxaa soo dhaweeyey qisada oo yidhi duruqdeeda marka laysu geeyo in ay xasan noqotaa laga yaabaa ibni xajar baa soo dhaweeyey laakiin ibni xajar aad baa loogu khilaafay oo waxaa la yidhi qisadaasi sanadan wa matnan wax sugan maa ficlan waa saas wax jira maa macna saas weyan way jirtaa nebigu sal alay wasalam suuratu najmi intuu akhriyay inay gaaladu la sujuuday saxiix bukhariga ku taala midaas laakiin sujuudda gaalada inay keentay hadalkaa shaydaanku nebiga carabkiisa uu ka keenay taa way mida baatilka maa sujuudda gaalada ma keenin taasi ma keenine sabab kale lahayd macnaha saas weyaan marka tafsiirkaa dambe waa tafsiir baadila inaad ogaataan ahaan baan u sheegay kutubtaa qorays kutubta tafsiirka intooda badan baa qorays qaar baan xataa tacliiqinaynin waxba kama jiri waxba ka jira ola kitaab ku fasiraya qur-aanka marka qisadaasi ma jirto tafsiirkaasina waa tafsir qalada labada tafsiir hore mid ka mid ah marka la maraya macna saas weyaan oo sax maxaa marka waxa weeye loo makaninaya haddaynu nidhaahno shubahaad buu gaalada ku dhex ridaya ama codkii iyo qiraa'adii nebiga iyo rasuulka markay nebiga ka baxdo ayuu dhagahooda wuxuu ku ridayaa waxaan nebiga ama rasuulka ka soo bixin labadaa midkaan nidhaahnaba maxaa loo makaninayaa oo shaydaanku inuu dadka waswaasiyo oo waxyigiiyo aayaadka ka waswaasiyo maxaa loo makaninaya maa dadka laga celiyo jawaabtu waata liyajcala maa yulqi shaytaanu fitnatan liladiina fii quluubi maradun waxaa lagu fitnaynayaa kuwa quluubta ka jiran iyo kuwa quluubtoodu ay ingegtay kuwa quluubta ka jiran waa munaafiqiinta kuwa quluubtoodu ay ingegtayna waa gaalada kuwaasaa lagu fitnaynaya rabbina subxaana wa tacaala addoommadiisa inuu fitneeyo imtixaano kala saaro wuxuu doonuu samayn karaa soo misaalku dooniy wuxuu doona elama samayn kara subxana wa tacala shaydaanka waxaa loogu daayay inuu sidaas sameeyo kuwaa lagu kuwaa lagu fitnaynaya sababta labaadi waxa weeye dadka cilmiga la siiyey ee iimaanka iyo cilmiga isku darsaday inay ogaadaan inuu yahay waxyigu iyo aayaadka xagga ilahay ka yimid inay xaq yihiin rabbi xaggii ka yimid oo marka ay rumeeyaan quluubtooduna ay u khushuucdo allana subxaana wa tacaala dadka isaga rumeeyey jidka toosan buu ku hanuuniya saas wey maana marka xikmadda ku jirtaayo waxay tahay nebigeenna khaas kuma ahayn nebi kasta iyo rasuul kastaoo la soo dirayay shubahaadkaasuu shaydaanku la garab socday oo dadka uu ku beerayo waxyi kaga jeedinayay ujeeddada ilaahay kelaya hawshaana waxa weye dadka lagu kala saaray qaar rumeeya oo raaca oo aayaadka ilahay rumeeya baatilka shaydaanku watana ka jirsada iyo kuwa baatilka shaydaanka iyo shubahaadkiisa intay raacaan oo quluubta ka jiran ama quluubtooda ingegan tahay oo waxyigii iyo aayaadka ka jeedsada labadaa inay u kala baxaan buu alla doonaya subxana wa tacala wamaa arsalnaa maa naadirin nebiya min qablika hortaa min rasuulin rasuul maa naadirin walaa nebiyin iyo nebi toona meesha aayadda waxaa laga fahmaya nebiga laftiisa waa lasoo diraa waa rasuul saas macnaha waxa tacriifka u fiicana nebi iyo rasuul udhexeeya wuxuu yahay rasuulka waxaa la yidhahdaa ku kitaab madax banaan baa loo keenaa markaasaa la yidhahda dadka gaadhsiiya nebigana kitaab hore oo nebi rasuul hore lagu soo dejiyey baa la amraa inuu dadka gaadhsiiyo oo cusboonaysiiyo marka labadooduba waa diran yihiinoo waa rusul laakiin mid baa wuxuu la dheeriyahay kitaab madax banaan baa kusoo degay midna kitaab madax banaan kuma soo degine kitaab hore ayaa la yidhi dadka gaadhsiiy oo wad halkaa waxaa laga fahmayaa wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin nebiga laftiisa inuu rasuul yahay sax ma aha marka tacriifka kale la yidhaahdo nebiga waxaa la yidhahdaa waa n waa loo waxyooda laakin dadka gaadhsii lama dhig tacriifkaas sax maaha ayib wamaa arsalnaa maana dirin min qablika hortaa min rasuulin rasuul walaa nabiyin iyo nebi toona ilaa haddaanu dirno idaa goortii tamanaa u akriyo alqaa wuu ridaa ashaydaanu shaydaankii fii umniyatihi qiraa'adiisa dhexdeeduu ku ridaa muxuu ku ridaa maa laysa minha waxaan ka mid ahayn ama ashubaha ashubaha walwasaawisa buu ku ridaa labadii tafsiir markaad martaba fayansakhu llahu markaasuu alla tiraa wuu zuuliyaa maa shaygii yulqii uu riday ashaydaanu shaydaanku uu ridahay meeshaa laga saaraa uma kadibna yuxkimu llahu alla wuxuu sugaa aayatii aayadihiisii buu sugaa xaqa ahaa wallahu allana caliimun kii og weye waxyaabaha dhacaya xakiimun midkii falsaweeyona aqdaarkiisa iyo tashriicaadkiisuba xikmad ay ku salaysan yihin maxaa loo yeelay oo shaydaanka loo makaniyey arrintaa liyajcala inuu yeelo daraaddeed alle maa shayga yulqi uu ridayo ashaydaanu shaydaanku uu ridayo fitnatan inuu fitno ka dhiga daraaddeed imtixaan yaa lagu imtixaanaya lagu ibtilaynaya liladiina kuwii in lagu fitneeyo fii quluubihim qalbiyadooda dhexda maradun uu cudurku yahay waa munaafiqiinta iimaanka sheeganay warkooda inuu caddaado waalqaasiyati walilqaasiyati iyo kuwii ay ingegtay quluubuhum qalbiyadoodu ay ingegeen oo gaaladii ah labadaa qole in lagu fitneeyo daraaddeed baa alla subxaana wa tacaala ugu daynaya wa ina alaalimiina aalimiintu lafii shiqaaqin la dhinactan bay ku sugan yihiin baciidin oo fog oo fog macnaha shiqaaqa waxaa laga wadaa dhankii xaqu maray mooye dhinac kaley jeexanayaan khilaaf baana laga wadaa manaa khilaaf waxay ku sugan yihiin xaqa ka fog iyo waliyaclama waxa uu shaydaanku u ridayaa oo nebiga ama rasuulka qiraa'adiisa uu waxaan ka mid ahayn ugu dhex ridayaa liyajcala kow iyo waliyaclama inay ogaadaan daraaddeed aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey annahu waxyigaasi alxaqu inuu xaq yahay oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimid ayagu marnaba ma shakinayaan xaqii ilahay xaggiisa ka yimid aayaadkiisa kama shakinayaan oo fa yu'minuu markaa ay rumeeyaan bihi xaqaa ay rumeeyaan ama bihi waxyigaas oo fatukhbida ay khushuucdo lahu isaga quluubuhum quluubtoodu markaa ay u khushuucdo wa ina allaha alle lahaadi ladiina kuwii midkii hanuunin weye aamanuu rumeeyey ilaa siraatin jid buu ku hanuunaya mustaqiimin oo toosan macnaheedu waxa weeyaan shaydaanka iyo tasarufaadkiisaas ilaahay addoommadiisu ku kala soocahayaayo qaar aayaadka raaca shaydaanka wasaawistiisana ka jeesada iyo qaar shaydaanka wasaawistiisa raaco oo ilaahay aayaadkiisa ka jeesada oo munaafiqiinta iyo gaalada ah labadaa inay u kala baxaan ayuu ilaahay ugu yeelaya subxana wa tacala walaa yazaalu aladiina kafaruu fii miryatin minhu walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey fii miryatin shaki dhexdii ka zuuli maayaan fii miryatin shaki inay ku dhex sugan yihiin minhu qur-aanka xaggiis xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado asaacatu qiyaamadu baktatan si kada ah aw amase yatiyahum ilaa uu u yimaado cadaabu yawmin maalin cadaabkeed caqiimin oo madhalays ah khayr oo dhan aan lahayn almulku boqortooyadu yowmaidin maalinkaa lilahi ilahay bay usugnaatay yaxkumu wuu xugmini alle baynahum dhexdooda u kala xugmin faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan fii jannaati naciimi yani waxyaabaha lagu nicmaysto jannooyinkooday ku dhex sugan yihin waladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga fa ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday muhiinun oo ihaaneeya kuwa gaaladii inay qur-aanka ka shakisan yihiin ka zuuli maayaan ilaa ay saacadda uga timaado si kada ah macnaha waxa weeye shakigaa iyo diidadaa ay ku sugan yihiin weligood waa ku sugnaan doonaan ilaa saacaddu ka imaanayso si kada a weliba lama filaana ay ugu imaanayso ama uu yimaado maalin caqiim ah cadaabkii uu yimaado maalinka caqiimka waa maalinkee ibnu jariir tabari wuxuu rajaxayaa maalinka caqiimka waa maalinkii beder wey saasuu rajaxaya ama saacaddu timaado ama maalintii bedere la baabi'in lahaa ay ka timaado laakiin ibnu kathiir baa wuxuu rajaxayaa yawmun cadaabu maalinka caqiimka waa maalinta qiyaamada sidaasaana raajixa maalinka saacaddu ay imaanayso waa isla maalinka caqiimka ah waa qiyaamadii baa kulli laga wada hadlaya inay saas tahayna waxaa kutusaya almulku yawmaidin lilahi yaxkumu baynahum yawmaidin waa maalinkee waa maalinka maalinka caqiimkii uu imaanayo maalinkaa maalinka caqiimkii uu imaanayo waa maalinka mulkiga ilahay keliya uu leeyahay maalinka mulkiga alla keligii uu leeyahay oo uu odhan doono liman ilmulku lyawm lilahi waaxid ilqaharna waa maalinta qiyaamada maxaa yeelay maanta adduunyada la joogo qaar badan baa sheeganaya oo boqortooye iyo kursi iyo madaxnimo iyo awood sheeganaya laakiin maalinkaa wax awood sheegan kara ama milki sheegan kara ma jiro maanaa saas weeyaan milkiga maalinka ilaahay baa iska leh wuuna kala xukumi oo rabbi addoommadiisa wuu kala garsoori garsoorka rabbi waa ka maxaa wax lagu qaybinayaa iimaan iyo camal saalixa haddaad la timid waxyaalaha lagu raaxaystiyo barwaaqada jannooyinkeeda iyo aseednooyinkoodaad gelaysaa kuwa ilaahay aayaadkiisa ku kufriye beeniyeyna cadaab ihaaneeyo oo dulleeya ayay iyaguna leeyihiin oo ay gelayaan maxkamadda go-aankeed waka guddoonka maxkamadda waka xukumka ilaahay waxa horta wax lagu qaadayo waa camalka iimaan iyo kufri camal saalixa iyo takdiib natiijaduna waxa weeye ama cadaab ku ihaaneeya ama ilahay jannaadka aseendooyinka lagu raaxaysto labadaa mid ka mid a way macanaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu ui walaa yazaalu ka zuuli maayo aladiina kuwii ka zuuli maayaan kafaruu kufriyey fii miryatin inay shaki dhexdii ku sugan yihiin minhu qur-aanka xaggiisa ama waxyiga xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado asaacatu qiyaamadii baktatan si kada oo lama filaana ayagoon ku talagelin aw amase ya'tiyahum ilaa uu u yimaado cadaabu yawmin maalin cadaabkeed maalinkaasoo caqiimin madhalays ah maxaa madhalays loo yidhi maalinta qiyaamada caqiim waxaa loogu magacaabay maalin ka dambeeya ma leh ama caqiim waxaa loogu magacaabay gaalada marka loo fiiriyo wax khayr ah uma leh saas maanaa isaga dhanba shar socd u yahay ayb faalmulku boqortooyadu yowmaidin maalinkaa lilahi ilaahay bay u sugnaatay oo cid sheegan karta ma jirto wixii madax ahaa maalinka madaxay foorinaya waa hoganayaan yaxkumu alla waa xukumayaa baynahum dhexdooda ayuu u kala garsooraya faaladiina kuwii aamanuu rumeeyey adduunka markay joogeen oo wacaamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan fii jannaati naciimi waxyaabaha lagu nimcaysto jannooyinkooda ayay ku dhex sugan yihin waladiina kuwa kafaruu kufriye oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga fa ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeya ama ihaano u saaxiiba dulleeya waladiina haajaruu kuwa hijrooday waladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiili llahi jidka ilahay dhexdiisa ku hijrooday uma kadibna qutiluu la dilay aw amase maatuu dhintay layarzuqannahum allah alla wuu irsaaqi wuu irsaaqi risqan risqi buu irsaaqi xasanan oo wanaagsan wa ina allaha allana lahuwa isaga ayaa khayruraasiqiina inta wax irsaaqda isaga ugu khayr badan layudkhilanahum walle inuu gelin oo gelin kuwa mudkhalan makaanu gelin oo yardawnahu ay raalli ku yihiin oo ku qanacsan yihiin wa ina allaha allana lacaliimun midkii ogaansho badan weye xaliimun oo dulqaad badan wa rabbi subxana wa tacala wladiina haajaruu fi sabiili llahi uma qutiluu aw maatuu wa asxaabu muxamedin sal lay slm nabi maxamed asxaabtiisii iyo wixii dhaqankooda mara oo jidkaa iyaga laga soo gaadhay mara ayaa laga wadaa kuwa hijrooday ee jidka ilahay ku hijrooday macnaha ilahay dartii bay dhulkoodii ay ku dhasheen uga tageen alla dartii bay uga tageen iyo diin kadibna waa la dilay intay ilaahay dartii u dagaalameen baa la dilay ama ma ahe way iska dhinteen oo iyagoo guryahooda jooga ama safaray ti ilaahay baa ku timid dagaal mayn laguma dilin labadaba alla wuxuu irsaaqayaa risqi wanaagsan buu irsaaqayaa labadaba marba haddaad hijirooto ilaahay diintiisa adu la cararto ama gogashaada ku dhimo ama ha lagu dile alla agtiisa risqi wanaagsan baad ku leedahay saas maanaa risqiga wanaagsan muxuu yahay risqiga wanaagsani qabriga intaad ku jirta ayuu kuu soconaya qiyaamadana risqigii wanaagsanaa iyo jannadii baad leedahay maxayla nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh waa ka xadiis saxiixa ku odhanaya ruuxa ilaahay dartii loo dilay mujaahidka ah qabrigiisa dhexdiisa intuu ku jiro risqigiisiiba u soconaya camalkiisii adduunka uu samaynayana waa loo qoraya sidii isagoo adduunka joogoo shaqaysanayoo kale loogu qoray saas maanaa qabrigana waa lagu irsaaqaya aayaddii aynu kusoo marnay fi suurati ali cimraanna waa tii ahayd walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili llahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun risqan xasana way marka halkaasaa ilahay ku irsaaqaya subxana wa tacala saas weya allana subxaana wa tacaala inta wax irsaaqda ayuu ugu khayr badanya meesheebay gelayaan risqigoodii garanaya waxaa alla uu gelin doonaa meel ay raalli ku yihiin oo ku qanacsan yihiin meel markay galaan ayna waxba tabaynin oo waxbaa idinka dhiman ayna is odhanaynin oyna saluugaynin oo ay ku qanacsan yihiin buu alla gelin doonaa subxana wa tacala allana waa ogyahay yaa mudan yaanse mudnayn addoomadiisa xaalkood waa la socda xaliim weeyo alla waa dulqaad badan yahi oo gafafkoodi iyo khaladaadkoodana alla waa u dulqaadanaya subxana wa tacala saas way macana waladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiili llahi jidka ilaahay ku hijrooday uma kadibna qutiluu la dilay aw amase maatuu dhintay layarzuqannahum llahu alla wuu irsaaqi risqan risqi wuu irsaaqayaa xasanan oo wanaagsan wa ina allaha allana lahuwa isaga ayaa khayruraasiqiina inta wax irsaaqda ka ugu khayr badana layudkhilanahum walle inuu gelinoo gelin alle kuwaas iyaga mudkhalan makaanu gelin kaasoo yardawnahu ay raalli ku yihiin meel la galo oy raalli ku yihiin waa jannada rabbi subxana wa tacala nin janno gala miyaa wax kale u baahan wa ina allaha alla lacaliimun midkii ogaansho badan weeye axwaashooda xaliimun oo dulqaad badanoo gafafkooda iyo khaladaadkoodana rabbi waa u dulqaadanaya subxana wa tacala dalika waman caaqaba bimili ma cuuqiba bihi uma bugiya calayhi layansuranahu llah dalika almru arrinku dalika kaas wey arrin waa kaa la soo sheegay wax sidaa ka gedisan ma jirto mulkiga inuu alla leeyahay dadka iimaanka iyo camalka saalax isku darsaday inay janno leeyihiin kuwa ilaahay aayaadkiisa ku kufriyay inay cadaab leeyihiin kuwa hijrooday ee jidka ilaahay ku hijrooday la dilay ama dhintay inay risqi wanaagsan iyo meel la galo oy raalli ku leeyihiin ku yihiin inay leeyihiin intaa la soo sheegay waa saa loo soo sheegay saas wey maanaa almru arrinku dalika kaa lasoo sheegay waa saa loo soo sheegay wey maanaa waman ciddii caaqaba ciqaabta bimithli maa shay mid la mid a cuuqiba lagu ciqaabay bihi isaga shaygii lagu ciqaabay mid la eg ruuxii ciqaaba uma kadibna buqiya la gardaraysto calayhi dushiisa layansurannahu llahu walla inuu alla uhilini yani oo uu uhilini maxaa yeelay ina allaha alle lacafuwun alle midkii cafin badan wey ghafuurun oo dhaafis badan wey dalika nasrigaa iyo hiiladaasina biana allah sababteedu waxa weeye ana allaha alle yuuliju inuu gelin alleyla habeenkii fi nahaari maalinta inuu geliyo wayuuliju inuu geliyo annahaara maalintana fi leyli habeenka inuu dhex geliyo wa ana allaha allana samiicun inuu yahay midkii maqal badan basiirun oo arag badan inuu yahay rabbi subxana wa tacala waman caaqaba bimili ma cuuqiba bihi waxay kusoo degtay baa laleeyahay saxaabada nabiga sal lay wasalam qaar ka mid ah ayaa iyagoo socoto ah oo bilihii dagaalka laga reebay bil ka mida socda bay gaalo soo weerartay markaasay iska celiyeen hadhowey marka waxoogaa waxay is yidhahdeen wallahi bil xurmo leh ayaa dagaalanteen aayaddana marka soo degtay ruuxii ciqaaba intii la ciqaabay in leeg kadibna la gardaraysto alla wuu u hilin alla la jira subxana wa tacala sababtaasi ama ha sugnaata ama yayna sugnaanayna laakiin aayadda waxaa laga wadaa ujeeddadu ay tahay haddii yacni waxa weeyaan dhib laguu geysto dhibkaa laguu geystay in la eg inaad geysato waa laguu ogolyahay wa jazaau sayiatin sayi'atun miluha waa laguu ogolyahay haddii intaad dhibkii aad geysatay ka goosato ruuxii in la eg markaa kadib haddana lagu gardaraysto oo mar labaad lagugu xadgudbaayey ilaahay baa kuu hiilinaya subxana wa tacala ilaahay baa kuu hiilinaya macnaha waxa weeye mar labaad baa gar laguu siinaya inaad ka goosato haddana ilahay baa ku garab taagan saas way macnaha dayib taasi la garaya laakiin mid ka fiican baa jirta waad ka goosan kartaayo intii laguu geystay in leeg waad geysan kartaa laakiin maxaa ka fiican inaad iska cabtid soo ma faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah taasaa ka fiican saas daraaddeed aayadda maxaa lagu khatimay ina allaha lacafuwun ghafuur alle waa midka cafiya oo dhaafa wey adigana waxaa lagu yidhi gar baad u leedahay inaad ka goosan karto laakiin haddii lagu yidhi ilaahay waa cafiyaa waana dhaafaa adiguna iska cafiyo iska dhaaf iska cafiyo iska dhaaf isaga dulqaado waxba ha ka goosan saasaa kuu fiican haddaad tidhaahda maya waan goosanaya waa lagu ogoliyay saas way maanaa ayib marka waa labada mid baan laakiin ayadu banaanayn oo la ogolayn oo maxay tahay intii laguu geystay inaad ka badiso taas iyada waa dulmi sooma taa waa gardaro iyada taa lama ogola saddex weeyaanoo midna laguma ogola midna waa laguu ogol yahay midna waa sida fiican saas way maanaa dalika arrinka dalika waman caaqaba bimili maa cuuqiba saasaa laga wada dalikadan dambe xaggee u noqonaysaa dalikadan dambe waxaad u celisaa nasriga hiiladaa ilaahay uu yidhi waan u hiilinayaa oo allah u hiilinaya sababtay ku dhacaysa mataqaana sababtay ku dhacayso ilahay inuu awood leeyahay wy saas way maanaa oo hadduuna ilaahay awood lahayn miyay dhici lahayd ciddii laga gardaran yahay inuu uhiliyo may ma dhacda inuu ilaahay awood leeyahay maxaa kutusaya waxaa kutusaya isbedelkiiyo habeenkiiyo maalinta uu ku samaynaya saas maana hadalku saas isu saaranya yacni habeenkiiya buu gelinayaa maalinta dhexdeeda maalintiina habeenkii buu dhex gelinaya oo taas ma cid aan awood lahayn awood lahayn baa saa samayn karta soo in awood leeya lagama garanayo maxay tahay habeenkii maalinta laisdhex gelinayo waxaa laga wadaa habeenkii saacadihiisii qaar ka mida ayay maalintii qaadanaysaa marna maalintii saacadaheedii qaar ka mid oo habeenku qaadanaya marna habeenkaa gaabanaya marna maalintaa gaabanaysa oo habeenku hadduu gaabto oo kow iyo toban saac uu noqdo saacaddii kasoo hadhay xaggee aaday maalintaa la geliyey sooma wakadalika maalintu hadday gaabato oo kow iyo toban saac iyo bar ay noqoto bar kasoo hadhay xaggee aaday habeenkaa lagu daray soo saas ma marka ilaahay baa maamulahayo isdhexgelinaya kanaa qayb laga soo goyn kanaa lagu daraya kanaa laga goynaya waa lagu daraya masaladani dadka degan masalan dhulbaraha dhulbaraha eriyadiisa dadka degani inta badan aada uguma cadda laakiin labada cidhis ee adduunyada dadka degan ayaa aada u fahmi kara masaladan iyada oo laga yaabo inuu habeenkii oo dhanba kusoo urursadaba afar sac ama saddex sacba kusoo urursanayo inta kaleo dhan maalin bay noqonaysa marna maalintiibaa gaabanaysa oo saacado noqonaysa intii kaleo dhanna waxay noqonaysa habeen bay noqonaysa ilaah yaa maamulaya wax ilahay baa maamulaya subxana watacaala allaha saa wax u maamulaya soo awood ma awood wey awooddaas sababteed buu nasriga iyo hiilintaa uu u hiilinayo cidda laga gardaran yahay ayay ku dhacaysaa sababteedu saas mana sababta labaadi waxa weeye wa ana allaha samiicun basiir alla subxaana wa tacaala inuu maqal badan yaho arag badan yahay oo waxa dhacaya uu la socdo oo hadduusan dee ogeyn addoonkan gardaran iyo kan laga gardaran yahay hadduusan maqlaynin oo arkaynin miyay dhici kartaa inuu u hiiliyo maya gar iyo gardarraba lama kala garan kara inaad maqlaysa ama arkaysa mooye sooma marka wa ana allaha samiicun caliim waa sababka labaad ee nasriga keenaya inuu ilahay uhiliyo subxana wa taala addoonka laga gardaran yahay maana saas dalika arrinka dalika alamru arrinku dalika kaawey waman ciddii caaqaba ciqaabta bimithli ma shay mid la mida cuuqiba lagu ciqaabay bihi isaga intii lagu ciqaabay in la eg ruuxii ciqaaba uma kadibna buqiya la gardaraysto calayhi dushiisa oo mar labaad gardaradii lagula soo laabto layansurannahu llahu alla wuu u hiilin oo u hiilin yani gar buu uleeyahay inuu iska celiyo ka goosto wey in allaha allase la cafuwun midkii cafin badan weeye hafuurun oo dhaafid badan midkii cafiyo oo dhaafo wey maxaa lagu leeyahay inaad iska cafidaa kuu fiican saas maana ta hore waad goosan karta lakin cafigu waa kukaasaa kuu fadli badan dalika arrinkaa oo nasriga ah inuu ilaahay u hiilinayo addoonkaas taasi wax biana allaha sababteedu waxa weeye biana allaha alle yuuliju inuu geliyo alleyla habeenka fi nahaari maanta dhexdeeda oo awood wa yuuliju wuxuu geliyaa annahaara maalintiina fi leyli habeenku dhex geliyaa taasi waa sabab wa ana allaha wa biana allaha alle samiicun inuu maqal badan yahay basiirun midka aragga badan uu yahay labadaas sababood dartood buu ilahay nasrigai hiilada ku siinaya addoonkiisa macna dalika arrin dalika kaasi dheh oo qudrada iyo awoodda uu ku tilmaaman yahay alle biana allaha sababteedu waxa weye biana allaha alle huwa isagu alxaqu inuu xaq yahay wa ana maa yadcuuna waxa ay u yeedhanayaan min duunihi alle ka sokow huwa isagu albaatilu inuu yahay midaan waxba ka jir wa ana allaha iyo wa ana allaha alle huwa isagu alcaliyu inuu yahay midka sarreeya alkabiiru ee weyn macnaheedu waxa weeye daalikadan saddexaad waa saddex daaliko iska xigto wey daalikadan saddexaad iyadana waxaad u celinaysaa yuliju leyla fi nahaari wa yuliju nahaara fi leyli baa waxaa laga fahmay awood oo alla sheeganayo iyo samciga iyo basarka ka dambeeye alla uu sheegtay awoodda iyo maqalka iyo aragga uu alla sheeganaya daalika kaasi arrimaha tilmaamaha alla uu sheegtay sababtoodu maxay yihi sababtoodu waa inuu alla xaqiya saas maana waxaa sabab u ah alla inuu xaq yahay oo jiritaankiisu xaq yahay waxaan ay caabudayaanee alla ka soo hadhayna inayna wax jiro ahayn oo baatil ay yihiin taasaa sabab sababteedu waa taa sababta labaadi waxa weeyaan alle subxaana wa tacaala inuu yahay mid ka sarreeya daatadiisu sarrayso asmaadiisa iyo sifaadkiisu ay sarreeyaan kabiir ahoo weynoo khalqigiisaoo dhan ka weynoo khalqigiisu aynan gaari karaynin way macnaha arrimahaasaa sabab wa macnaha waxa weeyaan awooddaa rabbi subxaana wa tacala habeenkiiyo maalinta uu ku maamulayo sababteedu waa xaqnimada rabbi subxaana wa tacala taasaa sabab u ah waxaa kaloo sabab u ah waxa ay caabudahayaani inay baatil tahay waxaa kaloo sabab saddexaad u ah alle inuu yahay midka sarreeye ee weyn saddexaas sababood bay leedahay macnaha daalika arrinkaas oo kamaalil qudraha qudrada dhammaystiran ee alla uu ku tilmaaman yahay ah biana allaha bisababi ana allaha alle huwa isagu alxaqu inuu xaq yahay wey taasaa sabab u ah oo hadduusan xaq ahayn hadmama dhacdeen qudradaas iyo awooddaasi ma dhacdeen saas waana allaha yani waana wabina maa yadcuuna iyo waxa ay caabudayaani min duunihi alla kasakow huwa isagu albaail inuu baail yahay way sababta labaad waxay caabudayaanna inuu baail yahay oo iyadana haddii waxay caabudayaani ay xaq ahaan lahaayeen oy ilaahyo badan jiri lahaayeen qudradaas iyo awooddaasi miyay jiri lahay maya way qaybsami lahayd wy mana waa sababta labaad waana allaha wabina allaha sababta saddexaad waxa weeye ana allaha alle huwa isagu alcaliyu inuu yahay midka sarreeya alkabiiru oo weyn culuwi iyo weynidaasi haddayna jiri lahaynna ma dhacdeen iyaduna taasi ma dhacdeen wy mana alam tara miyaadan arkaynin oodan miyaadan ogeyn ana allaha alle anzala inuu soo deji min asamaai xagga sare maa anbiya inuu ka soo deji oo fa tusbixu ay ahaato alardu dhulkii ay ahaato mukhdaratan mid doogowday oo cagaarowday ina allaha alle latiifun midkii turid badan ama latiifun midkii si qara yar oo qarsoon wax u maamulo wey khabiirun oo xogogaal ah waxba ayna ka qarsoonen bawaatin lumuur og wey lahu alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda waxa ku sugan wamaa fi lardi dhulayaalka dhexdooda waxa ku sugan wa ina allaha alle lahuwa isaga ayaa alghaniyu midka deeqtoon ah alxamiidu oo la mahadiyo wey alla subxana wa tacala miyaadan arkaynin waa daliilkii aynu hadda ka hor soo marnay in ilaahay subxaana wa tacaala uu daliishanayo nolosha dambe iyo isu soo bixinta dambe maxaa daliil u ah miyaadan arkaynin oo kuu muuqanin ama miyaadan ogeyn inuu alle xagga sare biyo ka soo dejiyo biyihii markuu soo dejiyana dhulkii uu cagaar noqonay biyaha sababtood macnaha waxaa laga wadaa sidaa dhulkii uu u noolaaday baa idinkana laydin soo bixin doonaa ood usoo noolaan doontaan dhibasho kadib weliba qaabku waa isla qaabka sida xadiiska nebiga kuso aroray sal ly slam qaabku waa isla qaabka qubuurtaa lagu jirayaa waktigii lagu talagalay markii la gaadho roob baa da-aya sida nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh xadiista nebiga kusugan roobku wada sidaa dhulkii uu u noolaaday baa idinkana laydin soo bixin doonaa ood usoo noolaan doontaan dhibasho kadib weliba qaabku waa isla qaabka sida xadiiska nebiga kuso aroray sal ly slam qaabku waa isla qaabka qubuurtaa lagu jirayaa waktigii lagu talagalay markii la gaadho roob baa da-aya sida nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh xadiista nebiga kusugan roobku markuu do-o dhibicdaasaaba dhulka gelaysa dhibicdaasi waa dhibic lagu talagalay inay wax noolayso lafihii iyo jirhkii iyo wixii oo meeshii ku baaba'ay bay dhibicda ugu tegaysaa markaasaa lasoo noolaanayaa oo qubuurta laga soo baxaya dhulka maxaa nooleeya dhibic samada ka timi sooma qubuurta markaad gashaanna maxaa idinku kusoo noolaan doontaan dhibic kor ka timi baad ku noolaan doontaan saas wey macana marka waa isla qaab masale marka in laga murmo u baahan maa waa masale iska cadoo daahira way macana ina allaha latiifun khabiirun yani lutfiga waxaa la yidhahdaa yani turidda waa la yidhahda ilahay khalqigiisa waa u turaa khabiir weeyaanoo waa xoggaanoo waxba kama qarsoona ama latiifun si qara yar oo qarsoon ayuu ilahay khalqigiisa u maamulaa khabiirun xoggaan wey rabbi subxana wa tacala rabbi wuxuu iska leeyahay samaawaadka dhexdooda wawaxa ku sugan oo khalqiga isagaa iska leh dhulka dhexdiisa waxa ku sugan oo khalqigana isagaa iska leh isagaa iskale miyuu u baahan yahay baa laga fahmaya maya ina allaha lahuwa alghaniyu isagu midka deeqtoon wey waa ka maarmaa khalqigan oo dhan alxamiidu ka la mahadiyo weye ee mahadda mudan ee iskale wey rabbi subxana wa tacala alam tara miyaadan ogeyn yani ra-aadee cilmiyada ahayd ka dhig maxaa yeelay inzaalka ilaahay uu soo dejinayo madarka ma aragno roobkiiyo da-aya unbaynu indheheenu qabanayaane laakin camaliyat linzaal wax la arkayo maaha saas daraaddeed ra-aada bimacnaa ti yani cilmiyadeed ka dhig alam tara miyaadan ogeyn ana allaha alle anzala inuu soo dejiyey min asamaai xagga sare maa anbiya inuu ka soo dejiyey oo fa tusbixu ay ahaato ay ahaanayso alardu dhulkii mukhdaratan mid doogowday oo cagaarowday mid la cagaareeyo markaa doog bay isu noqonaysaa qurux badan bay isu bedelaysa sidaasoo kalea laydiin soo celinaya way in idinkana aayad ilahay aayaadkiisa ka mid o ina allaha alle latiifun midkii tura weyo oo addoommadiisa u tura khabiiru wey rabbi subxaana wa tacaala mid arrimaha gun og oo waxba ayna ka qarsooneen lahu alla wuxuu waxaa u sugnaaday alla keligii waxaa u sugnaaday oo keligii leeyahay maa makhluuqaadka fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda ku sugan wamaa iyo makhluuqaadka fil ardi dhulka dhexdooda ku sugan isagaa abuurtay isagaana iskalehoo maamula wa ina allaha allana lahuwa isagu alghaniyu midka deeqtoomo wey oo khalqigiisa aan u baahnayn cidna uma baahna jiritaankiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisu midna waxba uma baahna alxamiidu ka la mahadiyo weeyaanoo mahadda iskale dhammaanteed oo mudan wey alla subxana wa tacala hada wabilahi tawfiiq w sal allahuma w sllam ala nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi waslm